xaafadda bandar qaasim ee magaalada boosaaso ayaa laga sameeyey ololo nadaafadeed oo sare loogu qaadayo bilicda iyo sidoo kale nadaafadda xaafaddaasi ololaha nadaafadeed ayaa waxaa si gaar ah looga sameeyey ceebta ku teedsan xaafaddaasi si ay u noqoto mid markaasi bilicdeedu wanaagsan tahay cabdi mahad maxamed gudoomiyaha xaafadda bandar qaasim ayaa ka warbixiyey ololaha nadaafadeed isagoo bulshada xaafaddaasi ugu baaqay in ay qashinka markaasi geynin xeebta oo ay ka qayb qaataan ilaalinta nadaafadda iyo bilicda xeebaha iyo guud ahaanba xaafadda si ay u noqoto xaafad iyo sidoo kale xeeb ay bilicdeedu wanaagsan tahay nadaafaduna waa waa wax fiican in lagala shaqeeyo waa xaafadda dhammaan qashinka laga guro waxaa naga goonka xaafad ahaan inaan ka dhameyno ka suulino qashinka xaafadda laamaheeda kala duwan dhammaantood waxaan aada u jeclaan lahaa inay ka daayaan dadka qashinka soo dhigaya meelaha laga shaqeeyo qashinka waa cudur intuu qashin ku jirona cudur ku jiraa waxaan uga degayaa dadka xaafadda degan iyo aagga xeebtaba inay ka ilaaliyaan inay qashin meesha soo dhigaan anaga ka xaafad ahaana ka gudi ahaan dhammaanteen wax naga go-an si wada jiraan oo gacma haysaysano inaan ka suulino qashinka xaafadda badan qaasimka goy ahaanteedaba meel fiican bayna noo marayaan insha allah waana wadi doonaa kana daalimayno inaan horumarino bilicda xaafadda badan qaasim iyo dhammaan laamaheedaba waxaa kaletoon u sheegayaa ummadda ku nool xaafadda badar qaasim in ay qashinka ay ka daayaan goobaha iyoiyo goobaha xeebaha iyo meelaha u dhadhow iyo luuqaqa iyo dhammaanba inay qashinka ay u dhiibaan shirkadaha loogu talagalay iyo meelaha loogu talagalay inay geeyaan dhammaan taas waxaa uga digaynaa dadka degan xaafadda inay iyagan ilaaliyaan nadaafadooda inay ilaalsadaan inay ilaaliyaan nadaafadooda inay caruurtooda ka ilaaliyaan cudurka qashinku wuxuu leeyahay cudur qashinkuna ma ahan wax fiican oo oo guryaha hortooda iyo dadka dariska lagu dhibaateeyo iyo xeebaha iyo dhammaanteen ka dowlada hoose ahaanna waxaan naga go-a inaan ku dadaalno sidaan uga suulin lahayn qashinka magaalada dhammaanteed iyo xaafadda badar qaasimba